madaxweyne maanta waa shan iyo labaatanka bisha may waxaana loo ballansanaa ama loo mudaysnaa in shirka dib u eegista dastuurka lagu qabto magaalada garowe caasimada puntland ee hadda aad joogto waxaana hore loogu ballamay tobankii september dhowr jeerna qoraal baa soo saar dheer bar hore oo aad arrimahaad kaga hadlaysaan idinkoo ku eedeynaya dib udhac iyo weliba arrimo ku saabsan guddoonka baarlamaanka arrimahaas in shirkaas uu qabsoomo kalsoonida aad qabtaan sidee bay tahay
horta isbedel baa dhici doona dhawaan saddex bilood ka dhacaya waxyaaba badan oo dastuurka laga hadli lahaana waxaan rajeynayaa kolley inuu dib isaga dhici doono oo dowladdan soo socota inay lala sugi doono laakiin waxyaabaha ku saabsan ama artikalada ama qodobada khuseynaya ee doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka weeyo waxa loo baahay hadda in la iska arko laakiin dastuurka laftigiisa wuxuu u baahan yahay isafgarasho wuxuu u baahan yahay in isku isku aragti laga noqdo taasina waxay ubaahan tahay wakti tiro badan iyo gorfayn tiro badan waa sax shirku ku ashir latanka inuu dhaco haddana dib uu udhaco waxaan rajeynayaa in shan iyo tobanka bisha soo socota ee june ayuu dib udhacan umalinaya sida hadda aan maqlayo ama aan ku hadalay madaxda qaarkeed laakiin aniga waxaan arkaa fikir ah in waxyaabo badan oo waxaa la yihahdo contentious issueska waxyaabaha aad kala isugu hayo wax hadda la xallin kara ma hadda inta udhexayso august waxyaaba waxay u baahan in dib loo dhigo oo ay laga wada hadlo oo dowladda cusub soo socota dowlad afar sana damitirayso oo new mandate leh inay go-aan ka gaarto ama laga wada gaaro ay ku fiican tahay ila tahay laakiin wixii khuseeya hadda arrimaha masiiriga oo hadda arrimahan ka hadlaynaha doorashooyinka iyo say u dhici lahaayeen iyo waxyaabaha noocaasi waa loo baahanya in la iska arko oo hal farsamo technical solution oo yani in laga laga gaaro waa loo bahan yahay ila tahay marka laakiin si dow weyn oo hadda dhankaas ka jirta aan ahayn in wakti la mudaysto la isu yimaado waxyaabaha aan adagoo u baahan maandeel cusubna dib loo dhigi doonayaan waan isleeyahay saasaan umaynaya